barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o eda mawjadaha gaagaabanee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
ciid wanaagsan iyo duhur wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal waa sabti lix iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aan idinku hayna idaacadeena duhurnimona waxaa ka mida barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan maanta kusoo qaadan doono ciyaaraha ku qaadan doono ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda rushia dabcan koobka adduunku waxa uu ka mid yahay koobabka loogu xiisaha badan yahay ama loogu daawashada badan yahay caalamka afartii sanaba dabcan hal mar ayaa la ciyaaraa sanadkan waxaa lagu martigelinaya dalka ruushka anigu cawlahaan waxaan taageersanahay wadana way kow wadana way labo wadanka koowaadaan taageersanahay waa wadanka koobkan hadda difaacanaya ee germany wadanka labaadaan taageersanahayna waa brazil duurkii fanka ayaan iyana ka marnayne heesaha aan idiin hayno dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah
heesaha maalinkii labaad aan ciidda ugu dabaaldegayno barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan xubintii ciyaaraha ayaanan ka marnayn balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abey axmed ayaa booqday maanta caasimada soomaaliya ee muqdisho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha itoobiya kusoo dhoweeyey iyo wafdigiisa ka hor inta aanan loosii qaadin dhinacaasi iyo xarunta madaxtooyada fariin uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ku sheegay in safarka halkan uu ku joogo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ay u tahay sharaf in uu muqdisho kusoo dhoweeyo asaga waxaa labada hogaamiye ee kulan ku leeyihiin madaxtooyada wakhtigan waxaana lasii shaaciyay inay ka wada hadlayaan sidii dhinacyada ay markaasi isaga yeelan lahaayeen isu xaqdhowris xagga dowladnimo maaha markii ugu horreysa ee ra-iisul wasaare ka socda dalka etoobiya uu booqasho ku yimaado soomaaliya tan iyo markii ciidamada etoobiya ay yimaadeen soomaaliya sanadkii labadii kun iyo lixdii waxaana tan ay kusoo beegmaysaa iyadoo ciidamada etoobiya qayb ahaan ay ka mid yihiin kuwa nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ee amsom madaxii ololaha doorashooyinka ee madaxweyne donald trump ayaa qaali maraykana uu ku amray in xabsiga lagu celiyo paul manaford ayaa jebiyey damiintii uu dibadda ugu joogay kadib markii uu xiriir la sameeyey markhaatiyadii isaga dacwadda loo haysto ku fureeyey paul manaford oo sagaal iyo lixdan jir ah waa qofkii ugu horreeyey ee kooxda donald trump ka mid ah oo xabsiga loo taxaabo waxaa kale oo madaxii ololaha doorashooyinka donald trump lagu soo eedeeyey laba dembi oo hor leh oo ku aadan is-hortaagid ku samayn sharciga paul manaford ayaa labadan dembi waxaa lagu soo eedeeyey kadib markuu xiriir la sameeyey dadkii isaga markhaatiga ku furi lahaa oo uu isku dayey in uu ka bedelo sidii ay markii hore sharciga u sheegeen waxaana la keenay caddeymo xiriirkii isaga iyo dad la shaqeynayo oo la xiriirayo markhaatiyadaasi
markana kusoo dhowaada madasha dhallinyarada waxaa barnaamijkaasi noo soo diyaariyay iskunoo soo duburiday oo halkan ka jeedin doona wariyaha v o e da magaalada laascaanood cabdikariin olol
kulanti wacaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii madasha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana idiin soo jeedinaya anigoo cabdikariin olola waxaynu ku eegi doonaa haddii rabi raalli ka dhigo ciyaaraha koobka adduunka ee ka furmay wadanka ruushka waxaana barnaamijka madasha nagala qayb qaadan doona maxamed cismaan cabdinuur xaashi cabdiwaaxid aadan xasan iyo cawil axmed yuusuf aqoon-yahanada dhallinyarada sida weyn noola socda ciyaaraha koobka adduunka oo ka furmay wadanka ruushka ayaa waxaa ka qaybgelaya soddon iyo laba dal saddex ciyaarood ayaa la ciyaaray halka caawa taafraadna la ciyaari doono ugu horeyn maxamed cismaan cabdinuur xashe ayaan weydiiyey bal ciyaaraha koobka adduunka intaanan u gelin xulalka iyo qaramada wadamada ka kala socda bal muhiimada ay leedahay iyo siday dhalinyaradu ula socdaan cabdikariin cabdulaahi bile adig iyo v o a iyo barnaamijka madasha waan salaamayaa adiyaad baad u mahadsan tahay haddii aan gudagalo su-aashaada wadiisay ah koobka adduunka iyo dhalinyarada iyo doorka ay ka qaataan ama sida ay ugu xidhan yihiin dabcan koobka adduunku waxa uu ka mid yahay koobabka loogu xiisaha badan yahay ama loogu daawashada badan yahay caalamka afartii sanaba dabcan hal mar ayaa la ciyaaraa sanadkan waxaa lagu martigelinaya dalka ruushka waxaa koobka difaacanaya oo sanadkii hore qaaday dalka jarmalka markaa koobka adduunku dabcan daawashadiisu dalal badan oo caalamka oo soomaaliya ay ka mid tahay si aada looga daawadaa muhiimadda ugu badan ee daawashadiisa waxaa keenaysa dabcan waxaa la odhan karaa dhallinyarado haatan iyadu u fatabaxday ciyaaraha kubadda cagta oo xitaa gobolada waaweyn ee dalka sida laascanood hadda aynu joogno oo kale garoomadoodii la casrigareeyey oo lala mid dhigay garoomada dunida laga ciyaaro marka dabcan waxaa kaloo iyana ku jirta in xiiso gaara uu yeesho soddon iyo laba dal ayaa kasoo tartama caalamka oo dhan ama qaaradaha kala gedisan ee caalamka marka dabcan dhalinyarada ciyaaraha ciyaara ama ciyaaraha xiiseeya waxay ku xidhan yihiin horyaalada yurub oo kale sida ingiriiska faransiiska ama talyaaniga oo kale bal ka waran dhanka daawashada iyo fursadaha goobaha laga daawanayo intaynan u gelin falanqaynta aynu ku samayn doono koobka adduunka
horta marka si loo eego ciyaaraha koobka adduunka muddo yaro kooban bay socdaan oo afar labaatan maalmood dabcan inayaan jeclahay afar labaatanka maalmood dabcan marka si loo eego dhanka dhaqaalaha waxaa jira in xilliga koobka adduunku bilaabmayo ama ciyaar ay bilaabayaan in goobo ganacsiyo ciyaaraha lagu daawado la furo in dhallinyaradu ay jaanis ugu hesho ay ku sheekaysato marka xiise gaara ayuu koobka adduunku ka leeyahay koobabka kale waxaana u abuuraa inta badan marka loo eego dhallinyarada ganacsi dhanka ciyaaraha goobaha lagu daawado oo laga furo oo kale
sidoo kale cabdiwaaxid aadan xasan adiguna waxaad ka mid tahay ciyaaryahanada gobolka sool bal ka waran aragtidaada koobka adduunka iyo sida ciyaaryahanada gobolka sool bal haatan ay la socdaan bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay cabdikariin adiga iyo v o a waana dhowahay waxaa la yidhaahdo koobka adduunku wuxuu furmay xalay oo bisha afar iyo toban ahayd waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay ka dhigo in muxuu ahaayey koobkana sidaad moodaba guruubadu way ka adag yihiin sidii waayadii hore ay ahaan jirtay guruubada qaar baad aysan filasho lahayn ciddii aad isleedahay soo baxsa ciddii kale ta kale waxaan odhan karaa koobkani wuxuu uga fursad badan yahay dhalinyarada yaryar kuwii hore sababto ah xilliyada ay ciyaaruhu soo dhacayaan ba waxay ka duwan tahay xilliyadii walkaabadii hore la daawan jiray labada ciyaarood habeenkii laba ciyaarood baa la ciyaarayaa mid maqribka la gelayaa ta kalena sagaalka fiidnimo marka waxay noqonaysaa dhalinyarada soo kacaysa oo kale oo muxuu ahay aan jaanis u heli jirin markii hore xilliyada dambe in ciyaarta daawadaan jaanis fiican bay uleedahay waxaas kaloo jirta muxuu ahayey koobkan waxaan odhan karnaa isbedel baa dhacay qaramo badan waaweyn baa meesha ka baxay kuwo kala soo galay marka bal waan eegaynaa insha allahu wixii kasoo bixi doona bal ka waran marka la eego goobuhu siday ugu diyaarsan yihiin inay laga daawado iyo waxyaabaha u sahlaya inay daawadaan xagga qiimaha iyo adeegyada ay helaan oo kale bal ka waran sida maxamed ude hore uu sheego ganacsi oo kale loo sameeyo dhalinyaraduna aysan ka tegin wallaahi way jirtaa waxyaala badan oo muxuu ahay u sahlaya inay muxuu ahay jaanis u helaan inay koobkii daawadaan waxaa jirta hadda goobihii ciyaaraha laga daawanayo kale aada bay u badan yihiin goobo muxuu ahaayey soo dhaweyntooda iyo nadaafadooda iyo adeegyada aad ka helaysaa ay fiican yihiin weeye maadaama ay ciyaartiina xilli hore soo dhacayso waxaa la yidhaahdo adeegyadiina mar walba waa wax kastood u baahatana waa available bay ka yihiin goobtii maxaa ciyaarta ka daawanaysay cawil axmed yuusuf gudoomiyaha star kuwan xiisaha gaarka uu leeyahay iyo waxyaabahaas leedahay sanadkan xiisuu koobku leeyahay waxaa weeye sida cabdiwaaxid ba u sheegay koobka koobabkii hore adduunka waxa laga yaabaa qaar bay soo dhici jireen sida marka latin america lagu ciyaarayo kale saddexdii habeenimo ilaa adugu waqtiyo ka dambeeya laakiin kan ruushka lagu ciyaarayo waa ciyaarta u dambeysa waa sagaalkay soo dhacasaa dadkan hadda magaaladii jooga ay yihiin dhalinyaro aada u yaryar dhalinyaradaasoo dee micnaha haddii waqti dambe ay koob iyo tobanka ama labiyo tobanka soo dhici lahayd seexda seexan lahaa baa haddar soo jee baa haddar daawan karo micnaha fiid daawan karaa ciyaarahan fiidka soo dhacaya marka ciyaartooduna waxaan aada u filanaa dee inay ka faa'iidaysan doonaan oo wax badan ka faa'iideeyaan oo casrigan dee kubadda dambe casriga ah maadaama dee garoonkii gobolkuna uu casri noqday oo garoomada hadda lamid yahay ciyaartooduna inay aada uga faa'iidaysan do- ciyaartooduna inay aada uga faa'iidaysan doonaan koobkan iyo sadhexgalka dee ka socda een- een ruushka wallahi dee inkastoo laba qaran oo aada u waaweyn oo aada dad taageerahooda u badan yihiin ay ka hadheen koobkan sida qaranka talyaaniga sida qaranka holland oo kale haddana se wallahi waa adag yahay guruubadu aad bay waa adag yihiin dadkii hore ee ciyaari jiray dee ciyaari jiray koobkan koobkii horreeyeyna intoodii badnayd qaar laga yimi qaramaaba koob iyo toban qof online abahan jiraado doonaan midnin kala socda ama labo hadeer laakiin waxaa ciyaaraya waxay u badan yihiin oo aadka xiisaha le u wataa sidan dee gobolkan soolba dadkan haddeer ciyaaraya ay aada u yaryar yihiin qaramadan haddeer koobkan adduunka ruushka ciyaaraya waa dad aada u yaryar waa yaangi waa ciyaal aada u yaryar saa darteed buu xiisadiisa goonida wataa xirfad gooniyana u wataa qaramo kala duwan baa la taageerayaa saddexdiinoo kale waa wadamo kala duwan baa doonaysaan inay koobka qaadaan wadankeed ugu taageersanta anigu cawlahaan waxaan taageersanahay wadana way kow wadana way labo wadanka koowaad aan taageersanahay waa wadanka koobkan hadir difaacanaya ee germany wadanka labaad aan taageersanahayna waa brazil dadka laakiin dadku inta badan waxay dhaheen brazil hal qof ma taageer ummad walba baa taageerta oo aywa mucjisada kubadda cagta laakiin wadanka koowaad aan taageersanahay waa wadanka germany marka jarmalka la eego dee koob buu difaacanaya waa run laakiin wuxuu laleeyahay jarmalka wax miyay iska bedeleen een, ciyaaryahanadii u ciyaarayay een, tababaraha sanadkii hore wat- een, watay een, koobka hore markay qaadayeen bal ka waran wax isbedelay miyay ku yimaadeen rajada aad kusii taageeraysaa maxay tahayna horta een, germany tababaraha hadeer wato tababarigii sanadkii hore watay ciyaartooy aada u muhiimana meesha oo ka baxeen laakiin anigu waxaan aaminsanahay ciyaartooyda meesha ka baxday ee muhiimka inay kasii muhiimsan yihiin kuwa hadda ciyaaraya sida ninkii ciyaartii ku dambeysay ee finalka ciyaaraya shuwanistagan in la odhan jiray oo manchester united ka ciyaara isagoo dhiig le ciyaartii ugu dambeysay arsenal ka qaadeen isagoo dhiigada ayay koob eh, ciyaarayay saa ay koobka ku hanteen ninka iyo kabtankoodii lam iyo rag aad u badan aad u badan baa ka fadhiistay laakiin anigu waxaan kasii micnaha aaminsanahay haddeer kuwan hadda ciyaaraya inay de waa rag cusub waa rag yaryar saan kugu sheegay horey inay de wataan casrigooda kuna qaadi karaan koobka
een maxamed waad aragtaa doodaa runtii dee bal ka waran qaranka taageersan tahay aada is leedahay isbedel bay sameeyeen
cabdikarim waxaa laga yaabaa dhegeystayaasha v o a inay sugayaan inaan een, qaramada waaweyn ee caanka ahaa ee koobka soo qaadi jiray inaan magacaabo laakiin waxaan sanadkan taageeraya haddii laha idmo oo koobka een, wataa wadanka la yihahda belgium oo dabcan haddaan sii raaciyo sababtaan ku raacay ama ku taageerayno ay tahay ee, belgium ciyaartoyda haatan u ciyaarta waa- waxay ka wada ciyaareen dhammaantood horyaalka ingiriiska dabcan waa ciyaartooy isfahansan oo isku xidhan marka mid mid loo soo qaadana wada taya leh haddii aan ku carabaaba oo kale edin hasad waa ninka wada kooxda chelsea ee londonka ciyaarta Kevin De Bruyne ninka la yidhaahdo waa dhexdii ugu wacan ee horyaalka ingiriiska sanadkii hadda dhamaaday ee koobkiina qaaday een, Fellaini oo kale isna Manchester United buu u ciyaaraa ciyaartooy badan oo horyaalka ingiriiska ka ciyaarto hadday qaarka dambe iyo qaarka hore tahayba een, Bournemouth oo kale Courtois Chelsea isna ka tirsiya dabcan marka wadanka Belgium waxaan aaminsanahay inuu sanadkan wacdaro uu ka dhigi doono maadaama ciyaartooyda u ciyaaraysa line-upka koob iyo tobanka uga diman intooda badan ay yihiin ciyaartooy isfahansan oo hal horyaal ka ciyaarta Een, maxamed waxaad sheegtay inaad bulshada ka taageersan tahay dee waa nasiib qarankaa taageersanta oo kale inuu soo baxo bal ka waran horyaaladii een, wadamadii een, lahaa rikoorka xagga kubadda qaara marayaan qaara haadheen saameyn intay lagba ku yeelanayaa bay kula tahay tartanka ruushka ka soconaya Een, cabdikariinow warta een, waxaa ka hadhay koobka adduunka qaramada hadeer ugu culus ama ugu saameynta badnaa waa qaranka talyaaniga oo dabcan ciyaartooy aada u qiimo badan ay soo mareen koobkana marar badan qaaday waxaa isna maqan wadanka holland oo isagoo caan ku ah inuu inta badan finaalada yimaado oo lagu tilmaamo unlucky inuu yahay Een, waxaa bedelkoodii soo galay wadanka iceland la yidhaahdo oo jasiirada yaroo een, ka tirsanaan jirtay markii hore ingiriiska ama boqortooyada ingiriiska aan idhaahde oo wacdal ka soo dhigtay yuradii sanadkii dhaweed dhamaatay marka qaramada kale ku jira waxaa yana ka mid a qaranka la yidhahdo masar oo markaas isna ciyaaryahaankii ugu wacnaa horyaalka ingiriiska uguna goolasha badnaa ama taariikhda horyaalka ingiriiska intuu jiray goolasha ugu badneed ka dhaliya maxamed salaax ninka la yidhaahdo oo hogaaminayo marka marka qaramadaas talyaaniga iyoiyo holland oo kale saameyn weyn bay ku lahayeen marka ay ciyaarayaan koobka adduunka oo dabcan dee kooxahay la ciyaarayaan cabdi waaxid bal ka waran dee waynu aragnay cawil wuxuu taageersan yahay jarmalka ninkana beljamku bal yaad taageersan tahay adugu bismillaah anugu waxaan wataa cabdikariinow wadanka france baan wataa waxaana ku taageerayaa horta faransiisku waa qarankeyga koowaad waxaa la yidhaahdo muxuu ahaayey waxaana aaminsanahay sanadkan inaan ahay qaranka koobka u qalmo hadduu allah awooda la yidhaahdo sababtoo a ciyaartooyda aan wato baan ogahay tayadooda insha allah waxaan odhan karaa kooxdoodu dhan walba way ka dhisan tahay from golkiber abto dhamaystiraha kubadda insha allah way dhamaystirantaha kooxdoodu waana rajeynaya insha allah inaan hadan doono haddii la yidhaaho marka hore cawil maxaad ku dhaliilaysaa oo kale ninkana faransiisku taageeraya waxaad isleedahay uusan ku qaadi karayn wallahi cabdikariinow kolley dee ninba wax isle laakiin anugu faransiiska waxaan ku dhaliilayaa male waxaa la yidhahda kubadda markuu koobka marka naadiyada la ciyaarayo iyo marka qaramada la ciyaaraya waa kala laba qaab baa loo kala ciyaaraa qaranka inta badan oo wax mar layskugu yimaado koobkaasoo kale ama yurub ha noqdo ama laatin ha noqdo ama world cupka layskugu wada imaanaya ha noqdo haddeer qarankan jarmalka kale aan taageero waxaan ku wataa anugu waxa la yihahdo isku xidh bay leeyihin marka la qiimeynayo dadka caalamka qiimeynayaan waxa condition la yihahdo isku xidh anu waxaan u arkaa haddeer qarankan faransiisku inaan wax condition ka dhexayn micnaha de xiriirka ma dhexeeyo isku xidh ma leh waa rag midba meel ka yimi midba meelaha ka yimaada laakiin micnaha dad iskubad fahmaya jarmalku hadeer nimanka dhexda ka ciyaaraya kale kubaddu inta badan waxay ka socotaa dhexda koobka hore ragga ciyaarayay ama qof baa la waayay ama la waayamaya udhayihin hadda ragga dhexda ugu ciyaaro kale tony cruz waa joogaa khaldira waa joogaa qofun baa kusoo kordhaya dee laakiin faransiisku inta badan mar walba qof cusub ama laba qof cusub ama saddex qof cusub baa booskaa mar la wada keenaya saa darteed labadi saddexdi qof ama labadi qof kolley coachkii sanadkii hore watay qaranka faransiiska haddana waa wataa kii ciyaartoydiina in xoogaa waa ka ciyaartaa laakiin anu mar walba waxaan aaminsanahay jarmalku inuunan condition qaranka lihahdo faransiisku inuunan condition fara badan lahayn maxamed ismaamal ka waran cawilde waa kan jarmalku ku dhegan yahay adigu biltinkaa taagan tahay fursadda aad ku qabtid maadaama aad rajaynaysa in qarankaas uu koob ka qaado
haddii aan kusoo noqdo labada qaran ee labadan saaxiibood ay kala taageerayaan jarmalka iyo faransiiska faransiiska waxaa ta nin la yidhahdo didier disham waa kabtankii faransa ninety eight markay koobka qaaday ninkii kabtanka u ahaa dabcan sanadkii hore markii yuurada la ciyaarayay faransiisku laftigiisuu martigelinayay wuxuu sameeyey falaal badan oo ay ka biyadiideen ciyaartooydii markaas uu watay oo karim benzima iyo ay ka mid ahaayeen haddana ciyaartooy badan oo kooxda muhiim u ahayd baa ka maqan karim benzima uu ka mid yahay ciyaartooy uu u yeedhay oo diiday baa jira oo nin rabiot layidhahdo oo dhexaad u fiican oo isna ka biyadiiday baa jira marka dabcan waxaad moodaa ciyaaryahanada ay wataan hadday dhexda tahay in intooda badan ay u badan yihiin nimanka kubadburburiyaasha la yidhaahdo oo aad moodid in faransiisku qaab difaaceed uu ku ciyaaro waxaan ku dhaliilayaa oo kale jarmalka laftigiisa ciyaartooy ugu yeedhay tababare low haddana dib loo baaciyay baa jira taasna waxay keeni kartaa in niyadda ciyaaryahanada laftigooda ay qaar badan oo hadda laftigooda liiska ku jira inay ka baqayaanba in haddii ciyaarximo ay keenaan in dib loo saaro kastaba qaranka wato uu doonaya inuu guulaysto idinkuna aad tihiin niman aqoon-yahanaa oo ciyaaraha si fiican u yaqaana guusha ee guuldaradu waxaa dhici karaysa in aysan noqonin sida la filayo bal ka waran waxyaabaha laydinku dhaliilayo qarankaad adigu taageersantahay faransiiska cawil oo kale wuxuu isku xidhnaan ma jirto garoonka markay soo wada galaan ninba meel buu socdaa cabdikariino waxaa la yidhaahdo horta qarankaygu waxaan aaminsanahay kubaddu sideedaba kubadda kooxi leedahay meesha ay ka dhisantaa waa dhexda waxaan aaminsanahay kooxdaydu inay dhexdeedu dhisan tahay sababtoo ah dhexdii hadday kugu dhisan tahay difaacaagina waa asturan yahay weerarkaagiina kubad baa gaadhaysa waxaan aaminsanahay maxamed wuxuu yidhi faransiiska dhexdiisu waa kubad burburiyo uun oo qaar dambe ahaan bay macnaha u ciyaaraan laakiin dhexdii hore aan jirin waxaan aaminsanahay dhexdayda hore iyo muxuu ahaaye dibba inay ka dhammaystiran tahay waxaa la yidhaahdo muxuu ahaaye world cupkii ee koobka adduunka oo kale iyo championka iyo wax- eh, koobabka noocaas kale marka la joogo maaha dee sidii horyaaladii oo kale oo isdhexyaac maaha yaa maali jiray baa la tegayaa marka insha allah waxaan rajaynayaa een, inaan noqon doono insha allah qarankaygu qaran guuleysta maxamedna waxaan leeyahay maxamedow dee muxuu ahaye kulli hadhaad meel soo fulaysa meel weyn bal soo fuula muxuu ahaye inaad braziliya nagula qadwaleysay ahayd Een, muxuu ahaay kooxdoodu way dhisan tahay way fiican tahay laakiin haddana waxaan aaminsanahay inay ta- insha- inay tayadu kasii fiican tahay
een een inagoo barnaamijkii een madasha ee, gabagabadiisa marayno aynu kusoo qaadanay een koobka adduunka ee ruushka ka soconaya bal ka waran sheekooyinka laga qoray iyo ha marka een, koobkii ku ku xigay ka qatar tuga lagu qaban doonaa labada kun ilaa tobankii ku xigeen iyana saddex wadan ay qaadeen oo mexico iyo maraykanka iyo canada een, martigelintiisa ay qaadeen waana markii koowaad baan filayahay oo saddex qaran saddex wadan ay martigeliyeen awal laba unbaa baanu arki jirnay sidii kii laba kun iyo laba iyo toban- laba kun iyo laba ee kuriya jaban oo kale marka waxyaabaha ugu hadalhaynta badan waxaa ka mid ah ciyaaryahanka maxamed salax la yidhahda masar ayaan u dhashay marka garoonka uga soo degay oo kale waxay saxaafaddu qoraysay in taageerayaal badan oo gara magaciisa wata ay joogeen oo marka ay kusoo qaateen meel kasta uu tago waa laga jecel yahay marka dabcan in ciyaaryahanka muslimka ah haddii aan xagga diinta usoo helolexdo in isna uu een, muujiyey in haatan uu u qalmo inuu kula tartamo een, messi iyo ronaldo xagga ay ku tartami jireen awal balandoorka ama kubadda een, dahabka ah ee ciyaaryahanka ugu wacan in haatan aad moodid in een, maxamed saalax uu heer caalami oo uu koobka adduunka wacdara ka dhigi doono een waa laga baran karayaa iyo ciyaaryahanada gobolka sool iyo guud ahaanba dhallinyarada eh, v o a dhegaysanaysa ciyaaraha xiisaysa maxay tahay waxyaabaha sanadkan laga baran karo san horeyba kugu sheegay sanadkan waxaa ciyaaraya oo kubadii oo casri noqotay iyo ciyaartoo casriya oo micnaha ciyaartoo yaryar baa ciyaaraysa qof ciyaartoogu markuu yaryahayna mar walba wuxuu ku ciyaaraya skillis xirfad cusub micnaha soomaalida daawanaya ama ummadan daawanayso dhanba mar walba waxay ka faa'iidaysan- waxay ka faa'iidaysanayaan farsamooyinka cusub ee la imaanayaan ciyaartooyda yaryar ee cusub ee hadda garoomada soo gashay ee ugu wada badan ciyaartooyda yaryar ee qaramada koobka adduunka o dhan een cabdi waaxid waxaa jira waxyaabo een si weyn ay dhallinyaradu si sahlan u helayaan oo baraha bulshada iyo facebooka iyo twitterka lasoo dhigayo waa sawirada qaramada ay dhici jirtay inaadan aragba muxuu ahay ciyaartay sawirkii dukaamadaas xanjo yaroo muxuu ahay wax laga intaa wax laga diiro sport qof sports ku dhigsan yahay ay kugu dhaweydba sawir is- qof sports inaad aragto iyo tv-ga inaad ka daawato marka hadda wax walba way fudud yihiin siaad u hesho ee, sidaad wax uga barata way fududahay Ee, marka odhaahdayda waxaan odhan lahaa Een, kolley mar haddii kubaddii loo banbaxay oo muxuu ahay kubad waxna ha laga faa'iidaysto in wax laga faa'iidaystana ha la isku dayo laakiin haddii baashi la daawado la iskaga soo dareero uun wax micnaa ma samaynayso een maxamed guntiya gabagabadii een waxyaabaha aada is leedahay dhallinyaradu waa lagu wacyigelin karayaa ama inay ka waantoobaan inta koobka adduunka uu socdo murana ay dhex maraan qayladu ay badato yase waxaan waxaa guud ahaan dee dhalinyarada soomaaliyeed sida dee wadamada waaweyn ee baalka dahabka koobka waaweyn ee dahabka intaa leegde ka samreeya marka laga qaado ay ku qancaan oo ay u hogaansamaan shuruucda een, fifa u yaalo amaasantiin een dhegaystayaal waxaa intaasi ku eg barnaamijkeenii madasha oo toddobaadkan aynu kusoo qaadanaynay koobka adduunka ee ka soconaya waddanka ruushka oo ay isugu imanayaan laba iyo soddon dal waxaana barnaamijkan marti noogu ahaa cawil axmed yuusuf cabdiwaaxid aadan xasan iyo maxamed cismaan cabdinuur xaashi oo dhammaantoodba ka mid a dhallinyaradaas sida weynula socota ciyaaraha waxaana barnaamijkaas idinla socotayeen anigoo cabdikariin olola intaan idinkaga tegayo dhammaantay waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka madasha dhalinyarada dhegeysta halkaa kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a khaasatan barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington dhegeystayaal haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha maxamuud mascada ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo koobka kubadda cagta adduunka oo maalintii khamiista ahayd ka furmay waddanka ruushka ayaa ilaa iyo hadda waxaa la ciyaaray ciyaaraha guruubyada e iyo b inkii xalay ahaana guruubka b kulan ka tirsan ayaa waxa uu ahaa kulan ay gebi ahaanba bahda ciyaaraha dunidu ka dhor sugayeen kulankan ayaa waxa uu dhex marayay waddamada bortugiiska iyo sbain labadan kooxood ayaa ah laba dalow daris islamarkaasina xurguf ciyaareed ay ka dhaxayso sidoo kale ciyaaryahanada garoonka soo camiray qaarkood ayaa ka wada ciyaara horyaalka waddanka Spain sidoo kale kulankani waxa uu ku soo beegmayaa xilli kooxda kubadda cagta ee Spain ay fadqaalalo dhexdeeda ka taagan tahay kadib markii macallinkoodii soo laydiyey islamarkaasina halkan soo gaarsiiyey shaqada laga eriyey kadib markii uu heshiis la galay kooxda real madrid isagoo heshiis dheer kula jiray qaranka waddanka Spain waxaa xilkiisii loo dhiibay fernando hiyero oo muddo dheer u soo ciyaarayay xulka qaranka sbain islamarkaasina ahaa ciyaaryahan xushmad ay dalka sbain looga hayo si kastay noqotaba ciyaartii habeenkii xalay ahaa oo dabcan dadka ciyaaraha ka faallowdahay ay sheegayeen inay burtaqiisku haysteen fursadday kaga faa'iidaysan karaan kala dadsanaanta xulka qaranka sbain ayaa waxaa la odhan karaa natiijadii soo baxday inay fariintaasi ka jawaabaysay xulka qaranka ee bortaqiiska ayaa gool la hormaray oo wiilkooda ay ku dhaartaan kabtankana u ah ciyaaryahan christiano ronaldo ayaa gool rigoora ahaa u dhaliyay haase ahaatee sbain way iska soo mageen waxaana ciyaartaasi sagaashankii daqiiqo ay ku soo gabagabowday oo ciyaaryahan christiano ronaldo ku soo khatimay iyadoo laba gool iyo saddex ay ciyaartu tahay oo sbain ay gool ku samayso bulzoon bannaanka loo dhigay uu sabaqa goolhayaha kooxda sbain ee dahiya dabamariyey ciyaaryahan christiano ronaldo ayaa gebi ahaanba saddexda gool ee laga dhaliyey xulka qaranka sbain isagu saxiixay waxaana la odhan karaa ciyaartii xalay inay natiijadeedu ahayd ronaldo saddex sbain saddex ciyaaryahan christiano ronaldo ayaa guusha uu gaarsiiyey xulkiisa walow ay bareejahayd haddana waxay u dhigatay in ay xulka qaranka sbain ka badiyeen maadaama xulka qaranka sbain sanadkan loo saadaalinayay inuu yahay waddan ku guulaysanaya koobka kubadda cagta ee adduunka sidoo kale labadan qaran marka awooddooda kubadeed laysku fiiriyo ciyaartoyda ay haystaan ayaa taasi waxay uga dhigan tahay xulka qaranka ee bortaqiisku kuwa guulaystay halkao ciyaaryahanada sbain ay madaxa laadlaadinayeen oo ekaayeen kuwa laga badiyey ciyaaryahan christiano ronaldo guushan uu ka helay ee bareejada ah ee waddanka sbain ayaa dhinaca kale waxa ay diraysaa farriin culus oo ku socota ciyaaryahan leonel messi oo isagu kulan adag goordhow la ciyaari doona waddanka iceland ciyaaryahan leonel messi ayaa waxaa hortaalla xujo ah inuu ka jawaabo saddexda gool ee uu dhaliyey ciyaaryahan christiano ronaldo la arki doonay haddaba leonel messi inuu halxiraalaha ronaldo ka jawaabo markay goordhow waddamada argentiin iyo iceland ay guudaystaraan kulamada kale ee maanta dhacaya oo sida aadka u xiisaha badan looga dhursugayo ayaa waxaa ka mid ah gruubka d oo ay fooda isku darayaan waddamada nigeriya iyo krowetiya labadan kooxood oo dabcan la leeyahay awooddoodu way isu dhowdah walow xulka qaranka ee krowetiya iyo ciyaaryahanno dunida sumcad wanaagsan ku leh ay wataan sidoo kale waxaa goordhow iyanaa gruubkasii madaxa isgelinaya waddamada peru iyo denmark iyo weliba faransiiska iyo australia oo iyaguna kulan adag uu dhex mari doono dhegeystayaal xubintii ciyaaraha idaacadda duurnimada waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascad weedila sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal inteena badan weli waan hubaa inaan jawigii ciidda ku jirno haddana aan kaalintii heesaha jaleecna markaan ciyaaraha adduunka iyo aanu ka baxno mascade waxaanan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii dhallinyarada maanta heesta ciidda oo inoogu luqeynayso maryan mursal ciise
Come on. Thank you.